calaa gaa'ibin mid maqanoo fil beledi ku sugan taa kuma badnaana fiidhi wuxuu ku yidhi qof ka maqan beledka waad ku tukan kartaa meeshuu joogay meeshuu ku joogaa haba dhowaato qof laakiin beledka jooga aadan la joogin kuma tukan kartid magaalada ha weynaato halkaa iyo sawsii buu joogaa qofkii maydka ahaa adna halkaanaad joogtaa salaatuljanaaza kuma tukan kartid janaazatulqaa'i kuma banaana haddii laakiin magaalada uu ka baxsan yahay meeshaasu haba dhowaatee waad ku tukan kartaa saas wey salaatulqaayib baad ku tukan kartaa markaasuu yidhi wayajuuzu salaadii baa banaanoo calalqaayibi lagu tukado canilbeledi ka qaa'iba fiiri beledka ka maqan wain qarubad masaafatu meeshuu yaallaa haba dhowaato walaa yajuuzu laakiin ma banaana salaadiio calaa gaa'ibin mawducu salaadka mid ka maqan oo fil beledi ku sugan magaaladuu joogaa laakiin mawducu salaadku ka maqanya kuma banaana walow wujidada haddii la helo bacdu man qof masalaba oo wax isku xira waa lagu dhowdahe bacdu man baa la helay qof bacdigiis manka oo tuyiqina la yaqiiniyey mawtuu dhimashadiisa usila waa la dhiqin wa kufina waa la kafin wa sulliya caleyhi waa lagu tukan qof kurkiis baa la helay ama cudwi la mida oo aad ku xaqiijinaysa qofkaa inuu dhintay waa lagu tukanaya inta la maydho oo la kanfo yaa markaa lagu tukan saas weeyaan saasay saxaabadu sameeyeen rag ay garteen maalmihii masalaba dagaalkii balamahayoo saxaabada ka dhex dhacay inay dhinteen oo cudwiyadoodii qayb ka mid ah gorgor uu la yimid asagoo haadwadata laga riday waa lagu tukaday waa la kanfay masalaba waa la maydhay waa la kanfay waa lagu tukaday saas weeye markaasuu yidhi walow wujida haddii la helo bacdu man qof qaybtiis baa la helay manka oo tuyiqina la yaqiiniyey mawtuhu dhimashadiisa la yaqiiniyey cudwigaan baad ka garanaysaa inuu dhintay oo waa kurkii iyo meelaha laga noolaan karin ama maya waabaad maqashay inuu dhintay wasila waa la dhiqindhe wa kufira waana la kafin wa sulliya caleyhi waa lagu tukan intaba waa la marsiinhaya wayaxrumu quslu shahiidi wallahu subxaanahu wataala quslu shahiidi dheh yaxrumu waxaa xaaraama quslu shahiidi baa xaaraama kii shahiidka ahaa maydhigiisii iyo wasalaatu tukasho caleyhi korkiisa lagu tukado midna lama ogola shahiid waad gaari doontaa qofka la yidhaahdo shahiidu dunya walaakhir ama shahiidu dunya weeye shuhadadu waa badan yihiinoo shahiidu dunya walaakhir shahiidu dunya shahiidul aakhira saddexdaasay noqdaan marka midkaan loo jeedaa shahiidu dunya walaakhir waxaa weeye ninka ku dhintay dagaalkii gaalada dagaalkoo socdana weli masalaba waxaad leedahay dhintay oo dagaalka sababtiisa u dhintay litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaana u dhintay shahiidu dunya walaakhir weeyo waa ninka xukumkaa leh lamana maydho lagumana tukado shahiidu dunya waa sidoo kale oo ninkaa ku dhintay dagaalka gaalada laakiin niyadiisu bedelnayd oo anafa iyo aarqaadad iyo qaniime hel iyo waa shajaac ha lagu yidhaahdayo u dhintay ninka asaga laftiisana xukumkaan baa la leeya la siinhayaa oo shahiidu dunya baa la yidhahdaa qolyaha faraha badan oo shuhadaa'ul aakhirada la yidhaahdo ayagu dadka caadiga ahi la mid yihiinoo sida caadiga aha loo maydhin oo loogu tukanhaya waa qolada fara waa fara badan yihiin kuwaasu qofkii daacuun u dhintaa ka mida gabadha foosha u dhimataa ka mida qofka qurbada ku dhintaa ka mida ninka dhaalul cilmiga ku dhintaa masalaba ayaa ka mida qofka doonyaha iyo badda ay kula qarqoobeen baa ka mida way badan yihiin mabduunkaa ka mida shubanka caloosha qofka u dhinta marka kuwaas ayaga waxaa la yidhahdaa shahiidul aakhira weeye laakiin adduunka xukum qof caadiya bay leeyihiin markaasuu yiri wayaxrumu waxaa xaaraama quslu shahiidi kii dhintay maydhigiisii dhigiis laga goyn maayo iyo wa salaatu baa xaaraana caleyh korkiisa lagu tukado wahwa ninka shahiidka la yidhaahdo man baa la yidhahdaa maanta dhintay fii macrikati alkufaari gaalada riryadeeda ama ishardigeeda ku dhintay bisababi qitaalihimna u dhintay dagaalkooda sababtiisa dagaalkooda sababtiisana u dhintay weliba inta masalaba waxaad leedahay dagaalku socdo inuu dhintaa la rabaa haddii isagoo iska caadi aho dhaawaca oo la qaado oo waa dambe masalaba u dhaawac u dhinto shahiidul aakhira wau noqonaya laakiin adduunka xukunka waxaa la siinaya qofka caadiga marka fatunzacu waa la siibin dhee canhu ninkaa dagaalka gaalada ku dhintay siyaabul xarbi baa laga siibahayaa dagaalka diracyaalkiisii dagaalka dharkiisii baa laga siibin dharkau qabay maaha dharka caadiga ah oo dhiiggu ku yaalla lama ogola in laga siibo waa lagu aasahaya ee waxaa laga hadlayaa khamiis bireedka iyo koofiyadda dagaalka iyo kuwayaalka masalaba loogu talagalay hubka inuu isaga celiyo waa kuwaas kuwa ku leeyahy waa laga siibin fatunzacu dha waa la siibahayaa canhu xaggiisa siyaabulxarbi dagaalka dharkiisii dharkiisa caadiga aha maaha dagaalkii laakiin dharkii loogu talagalay inay dagaalka ka celiyaan kuwaasaa laga siibin oo khamiis bireedka iyo wixii la mid a uma alafdalu sida fadliga badan an yudfana in la duugaa fadli badan bibaqiyati siyaabihi dharkiisii soo hadhay kuwii dagaalka ma ahan darkiisii caadiga ah ee u qabay almudallakati matalaba ee dharoobatay bidami la dharoobay bidami lagu dharoobay dharkii dhiigga lagu dharoobay ee kale caadiga ahay u qabee dhiiggii gaaray in lagu asaa wanaagsan hadhowto lafdigaa shahiid la yidhaahdo saddex macnou leeyahay oo saddexdoo matalaba waxaa leeyahay lafdigaa loogu baxshay damkiisaaraa u markhaati furhaya waxa weeye masalanba wuxuu xaadirahayaa meel oon arwaaxda kale xaadirin ayuu isagoo xaadirhaya iimaankiisa yaa shaahid laga yahay oo qofku marku diinta ilaahay u dhinto in iimaankiisu xaqiiqo yahay ayay caddaynaysaa saddexdaba lafdigan shahiidka waa loogu baxshay marka an yudfana in la duugaa matalaba sunaada bibaqiyati hiyaabii dharkiisii soo haray almudallaqati la dharoobay bidami dhiigga dharkii dhiigga lahaa in lagu aasa saasaa wanaagsan hadhowta qiyaamada asagoo dhiiggiisaas saas udgoon yahay oo awdaadalhayo soo baxaayaa buu yidhi nebigu welilweliyi dheh weligii nascuhaa baa u sugnaaday siibistaas maryahaa dhiiggale inuu ka siibo iyo wa takfiinuhu maryo kaloo caadiya inuu ku kanfo ayuu heli karaa laakiin kuwii saasoo lagu aaso waxyaabaha hadha u markhaati furhaya yay ka mid yihiin wasiqdu dheh dhiciskii inbakaa haddou ooyey oo ikhtalaja oo isjiijiiday fa xukmuhu dhiciskaa xukumkiisu xukmulkabiiri qof weyn xukumkiisu iye ilmihii dhashay ee dhiciska ahaa marka uu dhashay hadduu nolol ku dhashay oo siya sayxa iyo hadal iyaa lagu arkay ama maya ikhtilaaj baa lagu arkayoo saasaa xibnihiisii masalan ba u jinjibicsadeen oo in naf ku jirtaa ka muuqatay kabiir buu la mid yahay waa la dhaqahayaa waa la kanfahayaa waa lagu tukanhayaa waa la aasahayaa qof weyn buu la mid yahay inba ka haddou ooyey oo ikhtalaja u isjiijiiday fa xukmuhu xukumkiisu siqdigaas xukmulkabiiri weeye wa ilaa yo oohin iyo ikhtilaaj midna laguma arag fa in balaqa haddou gaaray kala fiiri marka arbacata ashuri bilayaal afara haddou gaaray waa xilligiya masalaba nafta la suureeyo nafta lagu afuufo marka inta qofka la suureeya nafta lagu afuufo ghusila waa la dhiqin dheh walam yusalli calayhi laguma tukado wa ilaa yo afar bilood ma gaarin wajaba dafnuhu baa waajibhaya faqadoo qura marka wuxuu ku leeyahay qofkii haddii imaaratulxayaata laga gartay kal kabiiri dhe horta xaggaa iska dhig haddaan nolol ka muuqan arbacatu ashhur iyo kayr u kala qaad arbacatu ashhur iyo wax ka badan haddou gaaray wuxuu ku leeyahay waa la dhiqi lagu tukan mahayo waa la kafi waa la aasi intaasuu masalan ba yeelanhaya haddii uusan arbacatu ashhur gaarinna wuxuu leeyahay markaas wax aan ahayn dafniga oo mudan hayaa ma jiraan kafanta lafteeda waa mudan hayaa saas weeye marka wakaasoo halkaasuu masalaba kugu kala qaadahayaado waxaa ku leeyahay wajaba dafnuhu faqad wakaa ku yidhi in dahara fiihi khalqu aadamiyin haddii abuuris aadami ka muuqatay oo madaxiisii iyo mijihiisii iyo wixii la kala garanhayo wakadaa guslhu iyo watakfiinuhuna waa waajib in la mayro laguna matala lana kafnaana waa waajib haddii khalqi aadami ka muuqday wain lam tadur haddaan khilqadii muuqan lam yajib ma waajibhaya fiihi shayun waajibi mahayo bal sunna muwaaraatuhu asturkiisaa matala bal la sunayi iyo wadafnu aasidiisa hilib iska go-an weeyi wax ka muuqday oo kala bax ah oo qofka abuurkiisii haba yaraatay ah ma jiro waa iska cad hilib ah waa mudqa hilib oo wax suuraa lahayn marka wuxuu leeyahay in la aaso oo inta wax khirqaa lagu duuba la aaso yaa wanaagsan haakadaa yuuqadu min shuraaxi ramili wakaa ku yidhi oo calaa badri lminhaaj wa cibaaratuhu nihaayaha waxay ahayd buu yidhi waclam anna lisiqdi axwaalan baa u sugnaatay anna axwaalan baa lisiqdi u ahaatay dhiciska xaalooyin baa u ahaaday xaasiluhaa ururkeedu annahu masalaba in lam yadur haddaysan muuqan fiihi siqdiga fiigiisa khalqu aadamiyin aadami abuurki haddaanu ka muuqan laa yajibu ma waajibahayo fiihi siqdigaas shayun ka waajibi mahayo oo waa cadhilib oo iska go-a oo mudqa ah waxba kama waajibhayo nacama yusanu waxaa la sunayey sadruhu asturkiisa bikhirqati lagu asturo iyo wa dafnuhu ee wayn dahara fiihi hadday muuqatay khilqahu masalanba aadamiga abuurkiisa hadduu ka muuqday walam tadur fiihi aysana ka muuqan amaarat lxayaati nolol calaamadeedna aanay ka muuqanin laakiin maxaa muuqata in masalba waa suuraysan yaho madaxi iyo miji iyo gacmihiiy waa suuraysan yihiin wajaba fiihi waxaa waajibaya mar haddaan masalaba nolol ka muuqan laakiin suuradii kale ka muuqato maa siwa salaati salaadii wixii ka soo haray baa waajibhaya oo ah mayrigii iyo kafankii iyo aaskii yaa waajibhaya amaa muxuu yidhi amaa hiya miyaa salaadii fa mumtanicatun mid manco weeye oo lagu tukan maayo kamaa mara fain daharat hiya marka amaaratu lxayaati fakalkabiiruba markaas la mid yahay haddii amaarat marka saddexdaas xaalaasa u kala qaadaysaa sidaasaad uqaybin oo kuku kala qaybiyey sidaas weeyaane walyubaadirne ha degdego bidafni aadka hawlo degdego weligii bacda salaati hawlo degdega marka lagu tukanaba horay ha laga aaso walaa yuntadaru dheh maydkii lama sugo ilaa liweliyin weli loo sugi maayo in qaru ilaa liweliyin dheh weli mooye cid kale looma sugo in qaruba haddii uu dhow yahay weligaas marba haddii inta la maydhay oo la kanfay salaaddii lagu tukaday horay ka aas allaahuma weligiisii hadduu meelnu ka imaan hayo waa lala yara sugi walaa yuntadaru lama sugo oo cidna lalama sugo ilaa liweliyin weli mooye cid kale lalama sugo in qaruba weligu hadduu dhow yahay walam yuksha aan la cabsanayna tagayurulmeyiti meydka isbedelkiisana aan laga cabsanayn labadaa shardi marka la helo meeshuu ka imaanayo weligii waa dhowdahay weliyulmeydkii tagayurna laga cabsan maayo markaas waxaad leedahay waa la sugi karaa walafdalu dheh sida fadliga badan an yaxmila inay xambaaraan weeye aljanaazata janaazadii taaratan arbacatun inay xambaarto maradoo afar inay xambaartaan matalanba fadli badan min qawaamihaa janaazada matalanba gomadaheeda ay ka xambaaraan wa taaratanna ay ku xambaaraan gomadaheedii tiirarkeedii wa taaratan markoodna khamsatun baa fadli badan waalkhaamisu ka shanaadna yakuunu wuu ahaanoo bayna alcamudayni labadii tiir almuqadamayni ee horreeyey janaazada marka la xambaarahayo waxa u fadli badan buu ku yidhi in afarina xambaarto oo tarbiic ah oo labada tiiroo horena laba nin qabato labadaa tiiroo dambena laba nin qabato afartaan nin inay xambaarto marrana waxaa iska fadli badan in shan xambaarto oo ninka shanaad wuxuu gelahayaa labada tiiroo hore dhexdood tiirkaa ninbaa degtaan saartay tiirka kalena ninbaa degtaan saartay adiguna labadoodii dhexdooda intaa istaagtaa saa u qabanaysa adna oo madaxaagii baad ka dhex saaraysa oo labadaadii dagood baad ku aadin labada dambena laba nin baa kala qaadaysa saas weeyaan oo waxaa la diidahayaa ka shanaad haddii la yidhaahdaa qaarka dambe dhexda ha ku aado wax arki mahayo soo maaha wuu ku fahaya ilaa naxashkii baa qaranaya markaas laakiin kan khaamiska dhexdaa la gelinayaa labada hore dhexdooda baa la gelinaya labada dambe dhexdooda la gelin maayo walafdalu sida fadliga badan an yaxmila aljanaazata janaazada inuu xambaaraan fadli badan taaratan markoo arbacatu inay xambaarto afar ninoo xoog le hadday yihiin tarbiicaasa u fadli badan baa la yidhahdaa min qawaamiha xaggeeda inay ka xambaaraan gomadaheedii ama tiirarkeedii afarteedii tiir xaggeedii ama lugaheedii oo midku way ku istaagaysaa quwaamta ay ku istaagayso afartaa inay nimbe mid ku dhego ay ka xambaaraan wa taaratanna khamsatun baa fadli badan waalkhaamisu ka shanaad yakuunu wau ahaan bayna alcamuudayni labadii tiir almuqadamayna ee horraysa dhexdooda u ahaanaya wayudabu lisraacu dheh degdegii baa la suneeyey fawqa alcaadati oo la degdego duuna alkhababi guclihii maya yudabu lisraacu baa la suneeyey fawqa alcaadati lala degdego in lala degdego oo maydka horay loo aasaa la rabaa marka socodkii caadiga ahaa inaad kala yaro degdegto saanta la dhaqaajiso yaa sunnaa laakiin lama rabo qabab inaad la yaro dhuculayso oo aad orod ahaan aada samaysaan lama rabo yudabu lisraacu baa la suneeyey israaca oo fawqa alcaadati caadada ka yara kor ka yaro badan socodkii caadiga ahaa ka yaro badan duuna alkhababi lama sunayn ruclihii lama sunaynin waa goorma laakiin in lam yadura israacaasu almeyita haddaanu dhibaynin waa markaan israacu maydka dhibaynoo maydka ousan garowgarow keenaynin ama ciidhciidh buu keenayaa maydkii ama hore inuu hadba u durka ama gadaal isdirayn taasu noqonaysaa lama ogola ee waykiifa haddii la cabsado infijaaruhu asaga dilaaciisii ziida waa la ziyaadin calal israaci degdegii inuu dilaaco haddii laga cabsanayo waa mayd wax badan markii hore bannaan ka yaallay israaca waa lala degdegahaya aad baa loola sii degdegay wayudabu dheh lirijaali baa loo suneeyey yudabu janaazadii ama xamligii lirijaali raggaa loo suneeyey xamligii maya wa yudabu dhe waxaa loo suneeyey dhe lirijaali raggii itibaacuhaa baa la suneeyey janaazada raaceedii ila dafni intii laga gaaro inay raacaan raggu janaazada yaa sunno ah ila dafni intii laga gaaro aaska ilaa laga gaaro haweenka maya sunno uma ahan hadday raacaanna dhib kuma jiro gabadhii saxaabiyada waa tii lahayd nabigu wuxuu naga reebay janaazada inaan raacno nagumana adkayn naguma adkayninoo nahyi adag oo masalanba inaana raaci karina nama nahyiin bay tiri marka inaanay raacin baa wanaagsan hadday raacaana dhib male oo waxaa la yidhaha waxaa loogu didhayaa iyaga riqatulqalbi bay qabaan oo inay ooyaan oo meydka ku ooyaan yaa laga cabsanaya markaa muxuu yidhi wa yugrahu waxaa la kahday itibaacuhaa binaar ya biqurbiha miya markaa biqurbihaa dhe ila dafni intii laga gaaro raggu inay raacaan baa sunnaa wa yamshi rijaalu raggu waa soconoo biqurbihaa iska dhe agagaarkeeda bayna socon bixaysu meel bay socon yunsabu loo nisbaynoo ilayhaa janaazada nin janaazada la socdaa meel lagu nisbayn karahayo yaa socon yamshii wou socon raggii biqurbihaa bay socon hayaan bixaysu meel bay socon yunsabu ilayhaa loo nisbeeyo janaazada shaaficiin baad tihiin qof ilaahay baad wax u weydiinaysaan meydka marka inaad weliba ka horaysaan baa fadli badan inaad ula dhowdihiinoo qofkii inaad adigii la socotid lagu nisbay karo haddii laakiin aan nisbayda ka dhaxayn oo dad laba meelood kala socdo aad tihiin taa lama rabo saas weeyaan bixaytu meelba u dhowaanayaa dhe yuusabu loo nisbeeyo janaazadii ilayhi yuusabu rajul rajulkii la nisbeeyo ilayhaa janaazada loo nisbeeyo ayay u dhowaan dheh wa yugrahu dheh waxaa la kada itibaacuhaa raacisteedii binaari lala raaco damij idanka ku sugan lala raaco ayaa iyaduna karaahiyaa dheh yugrahu waxaa la kahday itibaacuhaa baa la kahday janaazadii binaari lala raaco tafaa'ul xun weeye wax dababa ama wax dab leh oo janaazada lala dabagalo marka la sido waa karaahiyo wa kadaa bilbukuuri oo lala raacana waa karaahiyo oo fi lmajmarati ku sugan idankii ama dabqaadkii bahalkii dabqaadka ahaa dhuxul baa ku jirta sow maah intaad bukuurkii ku rido aad la daba joogto cuduga lama diidhaye qaybtaa dabka ah la diidhaya tafaa'ul mar walba waxaa rabaa meydka in loo tafaa'ula raxmad wax dabana in laga dheereeyaa la rabaa marka bukuurka hadda markii la maynayo waa soo martay oo in wax loo shidsidahayey huyuxaa loo diidahayo laakiin hadda dee loona shidi mahaye dabkaasaana la diidahaya nisbada loo nisbaynhayo saas weeyaan wakadaa mata walbukuuru baa karaahiyaadha oo fi lmajmarati ku sugan dabqaadkii ku sugan wakadaa cinda dafni hakadaa saasa ayana waxaa la kada itibaacii cinda dafni dab lala raaco ama bukuurkaas dabka maalanba waxaad leedahay dhuxusha lagu shidahayo oo lala raaco cinda dafni baa karaahiya marka la aasahayo ood aaska agtiisii aad dhigto dabkii ama aad asagii dabba ag dhigto waa karaahiyo ka tag hadda faslun si dafni ba u fasal yahay qaybtii furuudulkifaayada ahayd ee u dambeysay waxaad leedahay midkii ugu dambeeyey yaan halkaan ka gelaynaa furuudulkifaayaadkii aan soo marnay kii ugu dambeeyey fi dafni ba u fasal yahay aaskii suma yudfanu dheh maydkii waa la aasi wixii kaloo dhan waa soo dhammaysay tartiib tartiib uu kugu soo dhameeyey sidii kayfiyada qofka istixdaarka marka mawdka ku soo dego laga bilaabo ilaa marka la dhammeeyo ayuu matalanba sidii loo kala hormarinayey iyo sida sunnada ah hadda wixii waajiba iyo wixii sunna ah yuu kuu soo kala tartiibiyey tiibuu ku wadaa wuxuu yidhi suma yudfanu dha waa la aasahaya wa fi lmaqbarati qubuurahabaa afdalu fadli badan infiraati bay ka fadli badan yihiin maydkii waa la aasi waa wujuub maqbarada meesha qubuuraha kale ku yaallaanoo ku aasto yaa fadli badan inaad keligii aasto walaa yudfanu lama aaso meytun meyd calaa meytin laguma dul aaso meyd meydkana laguma dul aaso ilaa an yabla awalu kii hore inuu baaliyoobo kulluhu dhammaantiis maahan marka ajdaadiisa oo dhan ramiim ay noqoto oo lafihiisu dambas noqdaan markaasaa xurmadiisii baaba'day inta ka horraysa lafihiisu intay dhaqan yihiin xurmadiisi meydka waa joogtaa in lagu dul aasaa mid kale ma banaana haddee nairobi ma ka baxsan maya ilaa an yablal awalu buu yidhi kii hore inuu baaliyoobo kulluhu dhammaantiis mooye walaa mayitaani in laba maydna fii qabrin lama yeelo yudfanu walaa yudfanu lama aaso maytaani laba mayd fii qabrin waaxida hal qabri ilaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooye wadaalika ka kasrati alqatli dilka badnaantiisii weeye iyo walfaraa'i wa ka kasrati alfaraa'i wabihii ama daacuunkii badnaantiisii weeye haddii dilkii farabato oo dadkii qabri masalaba mid mid loo aasi waayo ay suuroobi weydo mid mid in loo aaso waa laba laba iyo saddex saddex baa markaa laisugu geyn daacuun baa dadkii baabi'iyey oo masalaba waxaad leedahay qofba god looma qodi karo sidaas ayala noqonaysaa marka marka lagu leeyahay laba god lama wada geliyo waa hal iil haddaad hadda xurfood weyn samayso ood halkaa iil ka samayso dhexdana iil ka samayso xagga dambena iil ka samayso saddex kala geliso hadda dadkaas waa laysku aasi la odhan maayo waa afraad kuwaas ee marka lagu leeyahay ma banaana waa labadooda iilka inaad isla geliso labada qof inaad iilka isla geliso wayo midda lagu leeyahay ma banaana ilaa daruura inay timaada mooye ilaa lidaruuratin buu yidhi dhibaata inay timaada maahe laba qabri lama wada geliyo ka kadrati lqatli wadalika daruuradii buu ku miisaalin dilka badnaantiisii iyo walfaraa'i masalan ba wadaha badnaantiisii daacuunka badnaantiisii wayujcalu dheh waana la yeelinoo markii laba masalaba lagu aaso baynahumaa dhexdooda xaa'ilun wax kala manciya oo min turaabin cara haddaad ay dhacdo markaa in dhibaata dhacday oo dadkii aad labalaba wada geliso wax dhex mari libi ku kala dhis dhexdooda ama caro masalanba ku kala gool labadooda ha isku dhejinine wax labadooda u dhex mari yujcalu waa la yeelhayaa baynahumaa dhexdooda xaa'ilun baa la yeelhayaa mid kala manciya oo min turaabina wa bayna almar'ati gabadhii iyo warajuli baa kadu masala baa xaailkii odag yahay wa jaclu daalika xaailkaas yeelidiisii bayna araju bayna almarati gabadhii iyo warajuli la yeelo yaa aakadu adag xaailka oo gabadha iyo wiilka loo dhex mariyay yaa muakad sii ah haddii wiil iyo gabadha iyo wax meesha lagu wada aasay siyamaa madal ma le boo yidhaha alajnabiyeyni labada ajnabiga aho iyagu madalba ma leh yacnaa wax laga tegi karaba ma aha in maanicaas loo dhex ma loo dhex mariya walow maata dheh haddou dhinto fii safiinatin buu ku dhintay doonidii walam yumkin una suuroobi mayso walam yumkin mana suuroobin buu yidhi dafnuhu aaskiisii fi lbari lagu duugo barigii lagu duugo jucila waa la yeelino bayna lowxayni laba loox wa ulqiya waa la ridin fi lbaxri baddaa lagu ridhayaa dheh markaa muxuu yidhi maata fii safiinatin markab buu ku dhex dhintay ama doonidii badda maraysay walam yumkin mana suuroobaysa dafnuhu fi lbiri fil bari lagu duugo inaa inta doontii banaanka istaagto xeebta istaagta ama markabkii qofkaa markaas xeebta lagu aasaa ma suuroobayso jucila bayna lowxayni baa la yeelhayaayo waa ulqiya fi lbaxri baddaa masala ba lagu tuuri inta loox lagu xidho ayaa badda lagu tuurhaya oo maxaa loo masala ba loo yeelhayaa looxaasu soo wada biriga ha geeyo markaa wixii biriga ka helaa ha aase dadkii biriga ka hela aasaaya waxaa yana iska banaan baa la yidhahdaa shay thaqiila in lagu xidho wax culus baa lagu xidhayaa badda qaxrigeeda hoose yaa la dhigi oo salkeeda ayana waa saxiix labada waa la samayn karaa ka taga hadda wa aqalu qabri deh qabri inta ugu yaru maa weeye qabri yaktumu qariya alraa'ixata urtii iyo masalaba urta qariya dheh oo wayamnacu sibaaca bahalkana manciya aqalulqabri qabri waxa lagu aasa inta u yaru maa yaktumu raa'ixata dheh urta wax qariya weeye kuwa nairobi waxaan u malay intooda badan inaysan qarinin dhudhun wax ka yar markii qofku maraha markii xurfadda lagodahayo yaa iilka la samaynaya waa adiga arkay markaa dee inta iilka hoose ahu qofku waa dhex yaallaa waxa uun ciidda lagu aasayaa waa wax dhudhun ka yar waa adiga arkay marka mana ka karaysa haddaad maanta o dhan leedahay dadkii halla hadda qeyb dambe oo dadka lagu aaso qiblada uma jeedaan dadku halka cadceedu kasoo baxday u jeedaan yaa qofka loo jeedinaya waagii lagu bilaabay baan dabacnay oo la olaynay oo si kasta yeelanay waa la diiday waxaa la yidhi qofkaasaa ugu aasanayn meesha kale ku aasanaya hala aado de nairobina meelaad wax ku aasata mehelaysid qofkii adoo arka ayaa qorax kasoo bax loo jeedinaya wax banaana hadda aan ahay waxyaabaha meydka loo faagay ka mid tahay haddii qiblada laga jeediyo in la faagaa wujuuba oo inta lasoo baxsho qiblada loo jeediya mar labaad mana karaysid markaa muxuu yidhi waa qalulqabri buu yidhi maabaa masalaba qabri baa u yar yaktumu raa'ixata urta qariya wayamnacu subaaca bahalkana manciya urta maydkii soo ura qariya bahalku inuu masalaba la baxo cunada ka manciya labadaas waa in la isla helaa wixii labadaas aan midkood ahayn maya labadaba haddaysa wada qaw baad ka tuurtay aan bahal u geli karin laakiin urtii soo baxayso ma banaana waxaad ku samaysay bahal adagoo aan bahalku u geli karayn laakiin urtii aan aan manciyanin ma banaana labadaa waa in la isla wada helo haddii kale isdiray noqonaysaa maydkii xaqran yahay wayudabu dheh waxaa la suneeyey marka tawsiicuhu qabriga waasicintiisii baa la suneeyey aada ballaariso wa tacmiiquhu hoos dheerayntiisiina waa la suneeyey qaamatan la dheereeyo istaag iyo wa basdata kacnafidin la dheereeyo waxaa sunaa inaad waasiciso horta ballaariso ko hoosna inaad u dheerayso nin jooga ama nin kacnafidintiis waa waagii horeysay ahaan jirtay qofku markau istaago oo gacanta saas yidhahdo qarkiisa markuu gaaro yaa loxodka la samayn jiri markaa muxuu yidhi wa tacmiiquhu baa la suneeyey qaamatan masalaba gacnajoog dheh qof joogiis hoos loo qodo iyo wabasdatan gacnafidin la qodo walaxdu dheh dhinacjeexii yaa afdalu fadli badan min ashaqi dhexjeexii ilaa an takuuna ardu ardadii rakhwatan mid jilicsan inay tahay mooye oo fayudaba markaas ashaqu dhexjeexi baa la suneeyey fiidha hadda midkaas lixodka la yidhaahdo oo dhinacaa laga jeexo yaa ka fadli badan ka dhexda laga jeexo waa haddaan ardada jilicsanayn ama ardadaa jilicsana waxaad ka baqaysaa markaad halkaas u husho inay soo duntaba markaad dhex oo sida xamar iyo kale ay ku badan tahay dhexdaad markaas u jeexaysaa dhexdaad jeexaysaa markaasuu yidhi wallaxdu dhinac jeexi baa afdal u fadli badan minashaqi dhex jeexi ilaa an takuuna alardu ardadii rakwatan inay tahay ama rikwatan mid jilicsano inay tahay mooye oo dumaysa oo fa yudabashaqu baa markaas la sunney dhex jeexi baa la sunney wa yugrahu dhe yugrahu waxaa la kahday aaskii baa la kahday fi taabuuti lagu aaso yugrahu dafnu baa la kahday aaskiio fii taabuutin sanduuq lagu aaso ilaa an takuuna alardu ardadii riqwatan mid jilicsan inay tahay mooye ow nadiyatan mid masala badidida oo caraseela yugrahu dafnu de dafnigii baa karaahiyaa fii taabuutin lagu aaso sanduuqaan hadda dadka dabadaha ku dhintay iyo lagu soo rido weeyaan taabuutkaas in lagu aasaa waa karaahiyo de marka lagu leeyahay taabud in lagu aasaa waa karaahiyo waa inuu yahay taabuud markii la maydhay ee la kanfay kabacdii la geliyey weliba qiblada u jeeda inuu yahay weeye ee taabuud la iska soo dhex dhigay oo dhinacu raba u jeedo ma aha kaa in la seexay in la jabiyay wujub noqonaysa haddii laakiin wuxuu ku yidhi ardadu ay tahay ardo jilicsan oo markiiba dumaysa taabuudkaasaad ku xidhan weliba wujub buu noqonaya markaas waxaa la mid ah ardadii baa waxay tahay ardadan dhidida haddaad qofka dhex dhigto markiiba dhididkeeda yaa masalan baa wuxuu ku noqonaya ilaa dhidi arda kastooo dhididood aragto waxa weeye waa daxal waa dhulka caraseesha leh markiiba qofku waa googo-ahaya marka si uu uga manciyo googo-aas daxalkaa ayana in lagu rido oo lagu sameeyo masalanba bahalkaas taabuudkaa waa fiicantay waa sun waxaa la mid a haddii bahal la baxahayo oo si kale looga mancin kari taabuudka in lagu sameeyo maahna wujuub bay noqonaysaa weliba wujuub bay noqonaysaa taabuudkaas inaad ku samayso waxaa leeyahy bahalkii ha taabuudkaan aad ku samayso yugrahu waxaa la kahday hu oo aaskiiho fii taabuutin lagu aaso yugrahu dafnu baa la kahday fii taabuutin lagu aaso santuuqii ilaa an takuuna arda ardow riqwatan inay tahay mid jilicsan oo nadiyatan mid masalaba dhididaysa ama mid caraseela oo dheel masalaba waxaad leedahay dhididla inay tahay mooye wayatawalla yatawallaa waxaa tawallin hu oo dafnigiiya arijaalu raggii walow liimra'atinba dafnigaas ha u sugnaado waxaa la aasahayaa gabarhba haadee aaska raggaa tawallinhaya dhaqmihii oo kale la mid maahan wa awlaahum ragga ninka ugu awlaysana azawju ninkii weeye haddii qofka dhintay gabarh yahay xaase oo la qabay ninkeedaa inuu budhigo oo masalaba waxaad leedahay aaskeeda u tawalliyo ayaa ugu awlaysan awlaahum ragga ninka ugu awlaysano azawju weeye gabadhii waa goorma laakiin in salaxa haddau suubado ninku lidafni aaska oo nin wax aasi yaqaanuu yahay uma awlaahum koodii ugu awlaysnaa ayaa ugu awlaysan bisalaati salaaddii aad soo martay oo lagu yidhi aabbaha iyo awowaha iyo wiilka uu dhalay iyo walaalkiis iyo adeerkiis iyo wiilkiis walaalkiis wiilkiisa iyo saa lagugu soo tartiibiyey awlaahum midka ugu awlaysan uma awlaahum zawjka kabacdi kan ugu awlaysano awlaahum kii ugu awlaysanaa bisalaati weeye laakiin muxuu yidhi alafqahu fiqhi badanihii muqadaman midna horumariyey weeye calal asani da'da kii ahaa kii laga hormariyey weeye cagsu salaati wa haadaa kaasuna cagsu salaati salaada cagsigeedii wey meeshaan marka la joogo fiqhi baan looga maarmaynin halkaasna maxaa nidhi ducada ijaabadeedaa laiyo ihtimaamka la siinayo waxaa la yidhahdaa ducaaul asani aqrabu ilalijaaba qofka da'da weyn ducadiisaa ijaabada u dhow salaaduna waa sideeda waa duco waad ogta saasaa waxaan soo nidhi asankaa la hormarin ninka da'da weyn baa la hormarin laakiin markii qabri la dhigahayo iyo aaska ay tahay xugum ciiddaa ka badan ba u baahanaya oo ka hadda aad soo marayso oo farabadanaaho ninka afqahaha la hormarinhaya faqiiha laakiin alafqahu fiqhi badanihi muqadamun mid la hormariyey weeye calalasani baa laga hormariyey kii da'da ahaa cagsu salaati wa haadaa kaasuna cagsu salaati salaada cagsigeedii weeye oo salaada asankaa la hormariyey wayudabudhe waxaa la suneeyey anta an yakuunuu kuwa aasahaya ama budliga haya witran inay yihiin baa la suneeyey tiro isdheer saddex ama masalaba shan ama toddoba inay saas yihiin yudabu an yakunuu inay yihiin witran baa sunna wa an yuqadaa in ladoo in la daboolo maydkii baa sunnaa bisawbin maro cinda dafni aaska waktigiisa marka la aasahayo in maro lagu daboolaa sunna midaan aad aragtadoo dadku ay sameeyaan waa saxiix sidaa weeye qofka laftiisana in maro lagu soo daboolahaya markii hore waa taa soo martay godkana maraa lagu daldabool lagu daboolahaya satri baa la samaynhaya oo maydka la asturhayo waan yuqadaa in la daboolaa la suneeye bisawbin cinda dafni aaska waktigiisa in mare lagu daboolo yaa sunaa wa an yudaca in la dejiyaa sunaa ra'sahu madaxiisa cinda rijli qabri qabriga lugihiisa bimaa se yakuunu rijla meesha lugaha ahaan doonta in madaxiisa lasoo dhigaa sunaa sidii xadiidku ku sugnaaday weeye marka maydka la rabo in godka la geliyo naxashka waxaa la madaxiisa la keenayaa qabriga meesha lugihiisa noqon doonta yaa naxashka madaxiisa la keenaya markaasaa hore hore saa loogu soo siibhaya sidaa samayna haddaba markaa muxuu yihi waa yudaca in la dejiya maydkiibaa sunaa ra'sahu madaxiisa cinda rijli lqabri qabriga lugihiisa macnaha meesha lugaha qabrigu ahaan doonto oo markaa hadhow maydka la dhigo lugihiisa ay noqon doonaan halkaa in la dhigo oo wayusalla wa an yusalla baa la suneeyey in la siibo qibala masalaba muxuu yidhi min ila min jihati ra'sihi madaxa jihadiisa in laga siiba baa la suneeyey markaad soo dhigto meesha aad lugaha noqon doonta oo madaxiisa aad lugaha qabriga soo dhigto horay horay usoo siib markaas rifqi adoo u siibahayo oon cunfi u siibayn firrigna lama ogola in la siiye kor baa loo qaadahaya marka la siibahayo kor baa loo yara qaadahaya eesa inaad ugu soo jiido isdiraa ku sugan wa an yusalla baa la suneeyey in la siibo maydkii min jihati raasihi madaxa dhinac xaggiisa loo jiido oo ku markii hore wuxuu ku yidhi waxaad soo dhigtaa madaxiisa waxaad yeeshaa lugaha qabriga haddana xagga madaxa usiidb usiid buu ku yidhi waad aragtaa soo ma arti marka kayfiyadii wayudab markaa muxuu yidhi wa an yaquula inuu yidhahdaa la suneeyey addaafinu midka aasahaya bismi illaahi waa markuu godka gelinayo bismi illaahi ilaahay isimkiisa baan adfaru ku duugid wa calaa millati rasuulillaahi rasuulka ilaahay diintiisii baad midta ku dhimatay saa inaad tidhaahdo yaa la suneeyey bismi illaahi wa calaa millati rasuulillaahi saasuu odhanhaya an yaquula inuu yidhaahdaa la suneeye addaafinu kii duugahayey bismi illaahi baanu masalan ba adfinuka ilaahay isimkiisaan kugu duugin wa calaa millati rasuulillaahi baad midta ku dhimatay nebi maxamed masalan ba diintiisii baad ku dhimatay saa inuu yidhahdo sala allahu calayhi wasalam wa an yadcuade an yadcuu lahu inuu duceeya baa la suneeyey markaa uu dhigahaya qabriga oo ou masalaba waxaad leedahay istikfaar iyo waxaad leedahay allahuma kfir lahu warxamhu waqihum min fitnati alqabri aad sidaa tirahdid baa sunaa wa an yadcuwa lahu inuu u duceeya baa la suneeyey markaa uu dhigahayo qabriga wa an yusawida an yusawidu m wa yusawadu miya wa yusawadu waa loo tiirin waa loo barkin lalinatan baa loo barkin ya miya wa yuwasiduhu ninkii daafinka ahaa wou u barkin labinatan buu u barkin labinatin dhooba buu u barkin dhabanka intaad u faydo yaad dhoobadaa u dhigaysaa waxaa la rabaa fii gaayati tadallul inaad qofkii gaadhsiiso ilaahay masalanba aada iftiqaarkii ugu dambeeyey iyo tadallulkii ugu dambeeyey aad u muujisood dhabanka aad masalanba ciidda u dhigto saas weeyaan markaa muxuu yidhi wayuwasidu masalanba wuu u barkinhayaa huwa maydkii labinatan buu u barkin daafinkii wayufdideh wou gaadhsiin bikadihi dhabankiisa intii ka ah ilaa ardi carada dhabankiisana ciiddaad dhigaysaa dhabankaad ciidda u dhigi yufdi wou gaadhsiin oo bikadihi dhabankiisa ilal ardi wou gaadhsiin caradii wa yuudac miya wa yuudacu dheh wa yuudacu waa la dejin calaa janbihi dhinaciisaa la dejin alcaymanee midigtaa nadba sunnanimo mustaqbilan xaalou yahay bou dhinaca midig u dhigahaya alqiblata qiblada kii qaabilsan xatman waajibnimo dhinaca midig baad u dhigin ko waa sunna kaas ee bidixdana waad u dhigi kartaa laakiin istiqbaalku waa wujuub oo jeega jeegana uma dhigi kartid xagga dambena uma jeedin kartid xagga qiblada weyna u jeedaa waa wujuub amaa midigta dhigideedu waa sunna xaggaad bidixda haddaad u dhigto xitaa waa iska saxiix laakiin saanaa fadli badan markaasuu muxuu yidhi wayuudacu masalan ba yuudacu wou dhigin oo calaa jambihi alayman ba u dhigin nadba sunanimo mustaqbila alqiblati xaalou yahay kii qiblada qaabilsan bou dhinaca midagu dhigahaya xatman waajibnimo xagga qiblada qaabilideedu waa wujuub laakiin dhinac midigu dhigiddu waa sunno wa an yusaba dheh wa an yusaba baa la suneeyey inuu oogo calayhi masalan ba korkiisa inuu dhiso alladiina masalan ba ama yaa waajiba an yusaba baa waajiba libin shardi ma ahan wixii ciidda ka mancinhayo o dhan waa isku mid laakiin labinkaasaa ugu sii fadli badan amaa ciidda inaad ku shubto qaybta asaga aad jiifisataa waa xaaraam mar walba inaad dhistaa wujuub weeye laakiin waxa aad ku dhisayso ama labin ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama qoryo ha noqdo wa an yusaba masalan ba inuu dhiso weeye aad leedahay caleyhi korkiisa allabina masalan ba an yusaba labinu miyaa labinkii in la oogo yaa masaleba wanaagsan calayhi maydka korkiisa bahalkaas la yidhaahda jaajuurka ama masalanba buluketi dheh buluketiga oo lagu dhiso yaa wanaagsan wa an yaxsuda masalanba inuu hoobiyaa sun la sunneeyey man qof danaa dhowaaday alaasa xasayaatin hoobiyaal saddexa inuu ku hoobiyo qof alla qofkii u dhow mar alla marka loo dhammeeyo dhismahaas labinka ah hadda lagu dhisay ee meeshii furnayd la awday oo aamin laga noqdo in ciid u gasho ayaa lagu hobinaya marka qofkii u dhow saddex hoobinood inuu u hobiyo midda hore wuxuu odhanaya minhaa khalaqnaakum ta labaadna wuxuu odhanaya wa fiiha nuciidukum tan saddexaadna wuxuu odhanaya wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra saddexdooda saasuu kale odhanaya waxaa soo arooray ina anzalood ku akrido masala baciidoo kafata ugu shubto ayana masala qabriga laguma dhibaateeyo qofka saas loo galaa soo aroortay saas weeyaan wayaxsu wou hoobin dhaman qof danaa dhowaaday alaasa xasayaatin hoobinyaal saddexa buu hoobin uma yuhaalu waa la hoobin bilmasaaxii majarafadihii ayaa lagu hoobin bahashaa majarafadaah oo masaaxida yaa markaad saddexdaas saas ku tidhaahda kabacdi dhinacyada looga soo hoobinhaya yuhaalu ciiddii baa la shubin dheh bilmasaaxii baa lagula shubhaya majarafadihii waa bahashaan yaambada ah asalka midii ahaan jirtay masaaxida asalka ahayd waxay ahaan jirtay mid dheero xaggaana xarig baa uga xihan xaggaana xarig inta saa loo dhigo yaa xaggaana nin qabanaya xaggaana markaasa saa loogu soo jiidhaya ciidda wax fara badan bay hal mar marka soo rogeysa saasaa tii asalka ahayd ahayd laakiin waa iska yaambadan hadda jirta bilmasaaxii masalaba majarafadihii ama yaambooyinkii ayaa waxaa la ama badeelladii hadda sidaad u taqaano ayaa lagu hoobin dheh hawaayamkasa dheh in la nagaadaa sunnaa saacatan saaco ama wayamkusu wow nagaan wa an yamkusa dhe maye in la nagaado saacatan zaman oo bacda dafni ah in la nagaadaa sunnaa dheh yulaqinuhu xaalooy u laqinhayo oo wayadcuu lahu u ducayn oo wayastakfir lahu u dambi dhaaf dalbi fiirhad an yamkusa baa la suneeya saacatan saacadaas oo bacda dafni xadiidku sidaas ku soo aroora nebigu markuu qofka aaso zaman buu ku nagaan jiray markaasuu wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin u dambi dhaaf dalba was'aluu lahu tasbiig ilaahay qowlka saabitkaa inuu ku sugan u weydiiya fa inahu alaana yus'al haddeeraa la weydiinaya allahuma sabithu bilqowli saabit saasuu odhanhaya marka waa talqiinta ad aragto loo laqinhayo adugu midaan hadda masalaba oo kitaabka iyo ku qoran oo dheer haddaad u samayso waa saxiix haddii masalaba aad duca ahaan ugu ducayso oo tiraado ilaahaw qowl masalaba sa allahuma sabithu bilqowli saabit adoon markaas kitaabka ka akriyayna waa saxiix laakiin waa madluub xuquuqna uu kugu leeyahay mid ka mida weeyi sidii neef cariga masalaba ama bahal doofaar god lagu rida int inta ku aasida ha ka cararin sidaa hadda masalanba dad ka dhigtay macnaha wax raadle maaha taas saasaa nebigu yidhi raggii saxaabadaha waad ogeydeen way ka dardaarmeen xadiidkii masalaba saxiixaynka waa taad ogeyd oo sacad masalaba bin waxuu yidhi ninka la yidha ninka la yidhaahdo camar bin caas neef geela intii la qalo oo hilibkiisa la qaybiyo igu dullagaada buu yidhi waa zaman dheer bay noqonaysaa marka saacaddan salaki ba ahan waa un zaman in waktiya weeye in wakti ah oo intaa a u ducaynaysaan xadiidkii bukhaarigu waa kii ahaa nabigu wuxuu yidhi qofku asagoo oo weli sanqatini maqlahaya yaa nabiga la horkeenhaya su-aal la weydiiyana asaga uga horreeya markaasaa la odhanayaa maa cilmuka bi hada rajul war ninkaan aqoontaad waa loo nakiraynhaya ninkaan aqoontaad u leedahay waa maxay qofka fiican markaasuu wuxuu odhanhayaa huwa maxamedun huwa maxamedun huwa maxamedun saddex jeer buu odhanhaya ataanaa bilbayima bilbayinaat xujooyinkii cadcadaa buu noola yimid waan rumaynay waan raacnay huwa muxamedun markaasaa lagu odhanayaa seexo waxaan ogaanay inaad muuqin ahayd wanaagsan qofka xunna wuxuu odhanayaa wallahi ma garanhayo dadka waxle baan maqli jiray anugu wixii baanan iska ih laakiin ma aan garanhayo markaasaa dee loo qaadanhaya dubihiio dhawaaqiisa dadka dul taagan uma maqlahayaa la yidhi laakiin geedaha iyo waa maqlahayaan waxa kaloo dhan haddii bani aadamku maqli lahaana sacdiba u dhiman lahaa wax lagu weydiiyo ugu horreeya haddaad tidhahda hadalkiisaba hadda layma maqashiinayo oo haddaan maqlo magaciisaba waa lxanaaqahaya maad u malayn meeshaa inaad ku garan maya kuma garanaysid xubbiga qofka calaaqada labada qof ka dhexaysa weeye xubbigu calaaqada idinka dhexaysa weeye haddaan calaaqaba idinka dhexaynin qof aan aadan tadkiradiisaba haynin hadda calaaqa idinka dhe raggii annagu soomaalida waa arki jirnay culamadii wanaagsanaa nabigu wuxuu yidhi marka la yidhaha qaar dhacaan arki jir marka kuwaasaa la odhan karaa maxaa bay leeyihin oo suuxahaya oo aan xadiis laga akrin karin oo waxba laga magaciisaba hadday maqlo oo lintu iska daadanaysay kuwaasaa maxabo lahaa laakiin adoo haddale haddaan salliba maqlaba waan xanaaqahaya wal aadan qabri ku garanayn ha ka yaabin inaad qabri ku garato marka lagu hor keeno qiyaamo wax lagu weydiiyana say u horeeya xadiidkii bukhaarigu sida uu nebigu ku caddeeyey ha ka tahada waayamkusa dheh inuu nagaanaa sunnaa saacatan zaman oo bacda dafni ah aaska bacdigiisa yulaqinu xaala u laqinhayo oo muxuu odhanhayaa allahuma laqin xujatahu allahuma sabithu bilqawli saabit saasuu odhanhayaa wayadcuu lahu masalan ba u ducaynhaya dheh wayastakfiru lahu u dambi dhaaf dalbi wayurfacu dheh wa an yurfaca dheh in la kor yeela baa la suneeyey an yurfaca alqabru baa la suneeyey qabrigii shibran in la kor yeela qadar ilaa fii bilaadi alxarbi bilaadulxarbiga mooye gaalada waddamadooda mooye haddii meeshaas aysan bilaadulxarbi ahayn gaalo dagaal idinka dhexeeyo oo qofka muslimka ah hadday qabrigiisa arkaan inta soo qufaan dabadda keenhaya waxaa wanaagsan taaka qadarkeed insaa loo dheereeyo kor wa an yurfaca baa la suneeyey alqabru qabrigii shibran taaka qadarkeed in la kor yeelo ilaa fii bilaadilxarbi mooye dagaa masalanba gaalada xarbigaa magaalooyinkeedii mooye wa tasdixuu baa la suneeyey ballaari wa tasdixuu maya waxaa tidhahdaa ballaarintiisiibaa afdalu fadli badan min tasniimihi kurusayntiisii inaad qabriga saa dhalo dheer ugu yeesho inaad ballaadhiso yaa ka fadli badan saasaa waarid ah ha tasdiixuhu ballaarintiisa afdalu fadli badan min tasniimihi kurusayntiisii walaa yuzaadu masalan bal lama ziyaadiyo fiihi qabriga fiigiisa calaa turaabihi carradii laga qoday ka badan laguma ziyaadiyo reer miyiga soomaalidu waxay odhan jireen wax kale ha ku darin waa booliye ciid kale ha ku darin bay ku odhan marka waa saasoo ciiddii laga qufayun waxba lagama kordhiyo walaa yuzaadu lama ziyaadiyo fiihi masalanba qabriga fiigiisa calaa turaabihi looma ziyaadiyo turaabkii laga soo qufay wa an yarusha dheh in la rusheeye caleyhi korkiisa an yarusha baa la suneeye inuu rusheeyo caleyhi masalanba an yurasha almaaw dheh an yurasha in la rusheeye caleyhi almaaw biyihii in lagu rusheeyo yaa la suneeyey marka la aaso oo ciiddu ku dhammaato yaa biyo lagu dul shubhaya laba faa'iiday leeyihiin faa'ida waa tafaa'ul raxmadda ilahay inuu ku shubaa la tafaa'ulhaya faa'idada labaadna ciidday dhejinaysaayo dabayshii bidin lahayd bay kicinlaysaa labadaa faa'idaa ku jirta wa an yurasha almaaw baa la suneeyey caleyhi qabriga korkiisa lagu rusheeyo wa an yuudaca masal mar walba inaa isaa timaado biyaha ku dul shubto waa sunno tafaa'ul wanaagsan weeye wa an yuudaca in la dejiye caleyhi korkiisaa sunnaa xisan masalan ba ama xasan quruurux quruurux dhagxaana inaad ku dul dhoobto yaa sunnaa quruuruxaasu wuxuu celinhayaa ciiddou celinhayaa inay biddo ama roobku markay ku do oo masalaba ay shubanto yay jeclin saas daraaddeed ba waxaad arkaysaa qubuuraha dhagaxaas lagu lagu dul dhoobo boqolaal sano qabri ahaa oo weli buddiisii taagan tahay oo meeshii baa hadhowta waxay iska noqonaysaa meel yaroo buur ah bay iska noqonaysaa buddi marka dhagaxu wuxuu ilaalinhayaa ciiddii kala yaaci lahay wa an yuudaca baa la suneeyey caleyhi xasan quruurux dheh wayugrahu waxaa la kahday tajsiisun baa la kahday nuuradayntii wa binaa'un baa la kahday dhismihii wa khuluq wa khaluuqun baa la kahday masalan ba udugii baad leedahay iyo wa maa wardin maaulwardigii lagu dul shubo wa kitaabatun baa la kahday masalan ba qoraalkii wa makidatun baa la kahday barkintii aad u dhigto iyo wa midrabatun masalan ba joodarigii oo taxta hoostiisa ama khadiifadii fiiri hadda yugrahu waxaa la kahday tajsiisu nuuradayn waxaa ka mid aha la yidhaahdaa nuuradda waxaa loogu diidhayaa waxa asalkeeda waa la gubay wax naaru taabatoo dhan baa qabriga loo diidhaya tajsiiskii waa karaahiyo oo la nuuradeeyo wa binaaun baa la kahday dhismihii haddaan xaaja wacan xaajaa wacatay oo hadda nairobi oo kale dhismihiisu waa waajib karaahiyanu noqda iska daaya wujuub haddaanan dhisin qofka ma adaasin xuquuqdii oo kuulahayo aaskaha maad dhamaysan markii haddeeraa la bixinhayaa sida ad og tahay bisha gudaheedii baa la bixinaya marka inaad masalanba dhisto ood mancigaa ku samayso dadka aad kaga mancinayso wujuub bay noqonaysaa marka haddaan xaaja wacan xaajadii waa maxay bahal baa la baxaaya waa la qufahaya waxa weeye masalanba qof saaxaxa oo wanaagsan oo in la ziyaarto aad rabto waa adiga qaraabadaadii oo aqribada ahaayo aad rabto inaad ziyaarato mar walbaba markaas dhismaheedi saxiib bay noqonhayaan ko waxaa kaloo la yidhaahdaa dhismaha laftiisaa lama noqon hayo meeshaas inay maqbaro tahay iyo inay milkigaa taha loo kala qaadi hadday milkigaaga tahay intaas rabtaad ka dhigin dhisma haddaad damacdaad dhisto hadday laakiin maqbaro tahay oo meesha qubuuraha loo waqfay tahay inta godkaaga ah oo afkiisaa ka badan inaad dhistaa ma banaana xaaraan bay noqonaysaa taas kalaiyo waxa waa ka tegeysaa marka tadiiq bay noqonaysaayo dhulkii waqafka aha meelaadan xaq u lahayn oo qof lagu caasi lahaa baad ka dhisanaysaa xaaraan bay taasu noqonaysaa markaas waa ka had wa khaluuqun baa la kahday udugii inaad masalan baa udugaas aad khaluuqa ah aad marba ku dul shubto ood qabriga ku dul shubto ayaa masalan ba karaahiya hadde maxaa waa diyaacatulmaal waa maawardin ood ku dul shubto biyaha kale oo caadigaa waa saxiix waa sunno inaad biyaha kale ku shubto laakiin maawalwardiga ood ku gudgunayso waa diyaacatulmaalkaas huwa kitaabatun baa la kasay qoraalkii qabriga inaad masala qoraal ku samayso waa karaahiyo haddaan daruura wacan daruura wactayoo qof wanaagsan oo saalix oo la diyaaranayo weye waa ambiyadii waa masala maslaxadii waa dadkaagii adiga qaraabadaada aha oo aad rabtid aabbaha iyo hooyadaa iyo qofkii walaalka ahaa iyo inaad seen beri ziyaaratood u ducaysid baad rabtaa hala taala taala baas haddaad magaciisa ku qorto saas weeyaan huwa kitaabatun baa la kahday masalaba qoraalkii wa makidatun baa karaahiyaa barkin taas waa diyaacatulmaal dhagax baaba loo barkiyo hadda soo martay ciide maxaad uga barkinba bahalka la yidhaahdo ee barkinba maxaad uga baxi iyo wa midribatun khadiifad baa la kahdayo taxta hoostiisa la yeelo inaad khadiifad hoostiisa yeeshaa ood u gowashaa oo tiraa waa qofkii aan jeclaaye hebel ahaa waa karaahiyo diyaacatulmaal weeyi oo hadda waxaa la yidhi nabiga waa loo goglay khadiifad baa loo goglay maxaa karaahiyada ka dhigay marka nabigiiba waa lagu aasay waxaa la yidhi sida aad og tahayba horta ninkii shakraad binu cabaas la ohan jiray baa yaa dhigay bahashaas markii dib loo weydiiyana wuxuu yidhi bahashii nabiga aan ku arki jiray inaan qof damba ku arkaan diidahay oo u calool xumoodo raggii la aasahayana ma ogey saasaa lagu tawiiliyaa la yidhahdaa raggii la aasahayana ma ogey marka saasay masalaba shakraan baana dhigayoo nin iska yar ahaa ee ma ahay wax lala ogaa bahasha majarabadii la dhigay saasay ahayd wayudabudhe lirijaali waxaa loo suneeyey ziyaarat lqubuuri baa loo suneeyey raggii qubuuraha ziyaarashadoodii baa loo suneeyey walaa baasa baas kuma sugna bimashii socodkiisii fi nacli ou kula socdo yundabu ziyaaratu lqubuuri baa la suneeyey lirijaali baa loo suneeyey raggii baa loo suneeyey hadda waa caam oo xadiidku caam ahaanba u sheegay caaisha weliba way caddaysay baqiicu kharqad masalaba inay ziyaaranayso nabigou yidhi markaad baqiic ziyaaranayso waxay akrin lahayd oo u sheegay waa tan saxiixka ku aragtay marka laakiin waxaa la yidhahdaa ayaga haweenkasay ragga madluub ku tahay madluubkuma ahano ducfi baa ku jira oo inay sameeyaan masalan ba oohin iyo qaylaya yaa laga baqhaya allaahuma haddowsan ahayn qabriga masalan ba nebigoo kale ama ambiyadii kale ama sulaxada wanaagsan aqaaribtoodana waa u banaantaha la yidhahda laakiin siday ragga sulaxada iyo masalan ba iyo ambiyada ay ugu tahay sunne qaraabadooda haweenka sunno uguma ahan saas weeyaan ziyaaratulqubuurku waa waa sunna la yidhi jumhuurta qayb waxay leeyihin waa waajib wax ku sheegay xaaraam ama karaahiyo ama mubaax oo qolyahaan hadda iska soo baxay ka horreeyey oo islaamka uma jirin laakiin jumhuurislaam maxay isugu khilaafsanay waa wujuub ziyaaratulqubuurku iyo waa sunna isugu khilaafsanay oo alfaada xadiidka oo amarka ah ayay waxay u kala qaateen labada qaacido oo usuuliga ah oo miduna odhanayso maa jaaza bacda almanci wajaba wixii manci bacdigiis la banneeyaa waa wujuub waa qaacidada usuuliga ah shay la mamnuucay haddii markaas la ogolaado waa waajib bay qaacidadaas leedahay miduna waxay leedahay kullu amri bacda alxadri fa huwa amru ibaaxo amar kasta oo mamnuuc dabadiisa waa amru libaaxo waa laba qaacido marka ashyaada caynkaas oo dhan bay ku tanaasucaan markii la joogo markii la joogo usuuliga ayay ashyaada ku tanaasucaan qariinooyinkaa marka lagu kala raaciyaa qariino yaa lagu kala duduwaa marka waxay leeyihiin aklul maytay la mid tahay maytada inaad cuntaa waa xaaraam soo maaha markaad mudir noqotana oo lagu baneeya wujuub bay noqonaysaa inaad cunto qofka xoolihiisa inaad cuntaa waa xaaraam oo maalulkeyrkaa markaad mudir u noqoto oo aad wax kala weydo oo gaajo nafta ay ku haysana inaad cuntaa wujuub bay kugu noqoto marka maxay noqonaysaa maa jaaza bacda almanci wajaba wixii mamnuucka bacdi la banneeyo mamnuuc wax kaa aha ee la banneeya wujuub weeye bannayntaas qaybno waxay leeyihiin maye kullu amri bacda alxadri fa huwa amri ibaaxa weeye oo waa masale baydaa nuudiya lisalaati miyo ljumacati fasca walaa dirlah wadarulbeyca beyca ka tagaa la yidhi waa wujuub beyca inaad ka tagtaa ma banaana fa idaa qudiyat isalaat maxaa la yidhi fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadlillah markaasaa lagu marka fantashiruu fi lardidan mancigii maxaa lagaa manciyey tijaaradii iyo beecii iyo waxqabsigii baa jumcadii lagaa manciyey markay jumcadii dhammaatana waa lagu fasaxay amar baa lagu yidhi fantashiruu fi lardi amarkaas marka waa maxay waa amrulibaax oo kula amri bacda alxadri fa huwa amru ibaax marka kuntu nahaytukum can ziyaarati lquburi fazuruuha yaa labada qaacido markasaa ugu tanaasucaya qolo waxay leeyihiin waa amru ibaax oo waa qoladaale waa sunno saasay jumhuurtu badanta in badan oo jumhuurta muxaqiqiintiihina wujuub bay ku tageen inay tahay ziyaaradu saas weeyaan wayudabu dhan lirijaali waxaa loo suneeyey ziyaarat lqubuuri kayfiyadoodu ziyaaranayso tii aad taqaanay weeyo qofka masalanba aada u ducayso oo qabriga markaad soo gasho waa salaamaysa assalaamu calaykum daara qoomi lmu'miniin kuntum lanaa salafun wa naxnu fi lasr radia allahu cana wa cankum sidii badnayd oo nabiga uu baray asluubta ahay oo dheeray baad maraysaa habeen walbo nabigu ziyaaray caaisha waxay tidhi laylo kasta oo tay ah nabigu kharqadba you u bixi jiray wixii uu daa'imay bay ahay daa'imay walaa baasa beh walaa baasa masalanba waxyaabaha ijmaaca looga baxay bay ka mid tahay waxaasi oo haddii ijmaaca ka bixidiisa wa dadku dhibba uma qababa ijmaaca laga baxay waa diinta laga baxay lamid shayga ijmaaca marka qofku ka baxo bis qof sharcigii dabadda ka jooga weye gaalnimo lama odhan hayo oo laba u qaybsan yahay ijmaacu ijmaacu markuu yahay macluum macluum bidaliil bidaruura oo waxyaabaha dadka caamka iyo khaaska og yihiin ijmaaca markii qofku ka baxo waa gaal laakiin marka uu ka baxo ijmaaca aan ahayn qofka wax caam iyo khaasba looga yahay ijmacu hadduusan ahayn qofka ka baxaa wuxuu noqonayaa kaasu waana faasiq waana masaleba madruud oo wax sharciga xaggiisa oo wasankulaad ka leeyahay male saas daraaddeed baa firaqda ijmaaca ka baxdo o dhan hadalkooda waxba lagama soo qaado walaa baasa beh waxba dhibuu kuma jiraan bimashyi socodkiisii fi nacli oo kula socdo qubuurihii intaad ziyaaranaysid aad kabaha kula dhex socotid waxba dhiba ma leh wayadnu wou dhowaadhe minhu xaggiisa midka masruurka ah ama maydka u ziyaaran ka xayaatihi noloshiisii oo kale u dhowaad qofka aad ziyaaranayso oo qabriga ku jira markuu noolaa meeshaad u fadhiisanayso oo kale meeshaad istaagayso oo kale sidii aadaabtii baad samaynaysaa inaad ku dul oydo iyo inaad ku dhegto iyo inaad qabriga isku tuurto iyo inaad taabuudka dhugdhunkato iyo kuwayaalkaasna lama ogola waxaas lama ogola yadnuu wou dhowaan minhu maydka xaggiisa ka xayaatii noloshiisa isagu dhowaan wayaquulu wuxuu odhan dhe idaa zaara marka u ziyaaran salaamun asagaaba ku dhigay nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato daara qoomin mu'miniina ya daara qoomin mu'miniina muminiin qoomkaan mu'miniinta daartoodiiyo gurigoodiiyo salaam nabadgelyo dushiina ha ahaato wayna anaguna insha allahu ilaahay haddou doono biku adinka laaxiquuna kuwa idin soo haleeli baan nahay kuwa idinka daba imaan baan nahay marka haddee waabaad ka daba imaanaysaaye insha allahudu waa maxay marka waa tabarrug baa layidhi ama waxa weeye mawdacaan haddaad u wado mawdacaan baan idinku soo haleelaynaa oo halkaan annana ku soo aasin mashiicadu way noqon kartaa laakiin inaad dhimanaysa haddii ood ka daba tegaysa wax la isweydiinaya maahan marka tabarrug bay noqonaysaa dhe wainaa anaguna insha allahu ilahay hadduu doono laaxiquuna kuwa idin soo haleelin baan nahay bikum ay kuwa soo haleelin baan nahay bikum adinka wayaqra'u wow akrin maa tayasara wixii u sahlan ayuu akrin axaadiistu waxay ku soo aroortay yaasiinka oo kalea ka mid a kuwiina dhintay yaasiinka ku akriyaa layidhi waxay soo arooray waxaa ka mid a ikhlaaska oo kale wayadcuu wa u ducayn dheh wo waa ku akrin wayadcuu wowna u ducayn lahum kuwa ahluqubuurka abow bilmakfirati ugu ducayn makfirow masalan ba yo ugu ducayn dheh oo ilaahu u dhaaf kuwaan ahlqubuurkaayo kuwaasuu odhanhaya wa tugrahu ziyaaradii linisaa'i haweenkii baa loo kahday haweenkii yay karaahiye u tahay waataan hadda soo sheeganay laakiin fii kayri qabrihi wakaa ku yidhi kaaga takriirka yaro qabrigiisa wixii aan ahayn weeye sala allahu calayhi wasalam iyo wa qabri wa fii kayri qabri man qof qabrigii wixii aan ahayn oo yutabaraku bihi la barakaysan oo mina saalixiina kuwaas haweenka masalaba waa loo ogol yahayo way tabarugin ayaguna wa yundabu dheh faslun yundabu waxaa la suneeyey waa laba kelmadoode tacziyatun baa likulli aqaaribilmayiti loo suneeyey waa kaaga soo baxay mayd iyo aaskiis iyo arrimihiis iyo xukunkiis waa kuu soo dhammaaday hadhowta xugun mayd baan u baahanahay dambe lagaa maqli mahayo intaas aan hadda soo martay oo uun aan hadhow camalfashid baa la rabaa ilaa cilmiga camalfal baa lagu gartaaye si kale looma xifdin karo haddaad rabto cilmi inaad xifdiso camalfal markaad camalfashaad xifdin yundabu waxaa la suneeyey tacziyatu masala ba tacziyatu kulli aqaaribi lmayiti dheh maydka qaraabadiisa dhammaantood tacziyadoodii baa la suneeyey qofka dhinta qaraabadiisii dhammaantood oo loo tacziyeeyo ayaa la suneeyey ila shaabata dhallinyaradii alajnabiyata ee ajnabiga ahayd mooye min almowti laga soo bilaabo yaa la suneeyey yundabu tacziyatu kulli aqaaribi lmayiti baa la suneeyey min almowti laga soo bilaabo dhimashada ilaa alaaata ayaamin laga gaaro taqriiban saddex maalmood ilaa laga gaarahayo aad u tacsiyaysid baa sunaa dheh bacda dafni salaasatu ayaamkaas oo bacda dafni ah ama wa kownahaa masalanba tacsiyadii bacda dafni ay tahay yaa awla awlaysan labadood midaad tirahaydba bacda dafni inay tacsiyadii tahay baa awlaysan wayuraw juluusu baa la kahdayo lahaa tacsiyadii loo fadhiisto inay dadkii laga dhintay inta meel fadhiistaan ay yidhaahdaan si dadku idinkugu tacsiyeeya hadba rac u yimaado oo loogu tacsiyeeyo rac u yimaado loo tacsiyeeyo waa karaahiyo xusnigii oo hadda la jadiidiyo oo hadda la cusbiyeynhayo la cusboonaynayo weeye falaw kaana haddii u ahaado qariibkii gaa'iban mid maqan haddii u ahaado oo faqadima uu soo gala bacda muddatin cajzaahu waa u tacsiyeeya wiilkii maala ninkii dhintay wiilkiisii iyo masalaba ilmihiisii iyo walaalkiisiiyo waa maqnaa isagoo bila mootan buu yimi haddaad u tacdiyey kaana haddou ahaada masalaba qariibkii qaa'iban mid maqan oo faqadima uu soo galo bacda muddatin cazaahu waa u tacsiyeeya wa yaquulu wuxuu odhan ninkii mucsiga ahaa fii tacsiyati lmuslimi wuxuu odhanayaa muslimka tacsiyeyntiisii bilmuslima oo uga tacsiyeyn acdam allahu ajraka qof muslima oo muslim kale ka dhintay haddaad u tacsiyeyn acdam allahu ajraka ajraga allaha weyneeyo wa axsana cazaaka cazaa'a ka dheh sabirkaagana allaha hagaajiyo oo qurxiyo wakafara limayitika maydkaagana allah u dhaafo saasaad odhanaysaa waa duca jaamica wa fi lmuslimi fii tacsiyati lmuslim wuxuu odhanayaa bilkaafiri muslimu tacsiyeyntiis gaal ka dhintay aad uga tacsiyeynayso oo qariibkiisa acdam allah horta ajraka adiga ajrigaaga allah weyneeyo wa axsana cazaa'aka sabirkaagana allah qurxiyo wakafara limaytika ugu dari mayse ilaa waa gaal ka dhintay saas weeyaan wa fi lkaafir gaalka tacsiyadiisii bilmuslima uga tacsiyey kan dhintay waa muslim kan qaraabadiisa aad u tacsiyeynaysana waa gaal maxaad odhanaysaa axsan allahu cazaaka sabirkaaga allaha qurxiyo acdamallahu ajraka kuma jirta maaragta ajri loo baryi maayo gaal laakiin sabirka allaha kuu qurxiyaad leedahay wakafara limayitika maydkaagana allah u dhaaf wa fii tacsiyati lkaafiri wuxuu odhanaya bilkaafiri gaal gaal oo uga tacsiyeynhayo wuxuu odhanaya waa laba gaal maaragta aklafa allaahu calayka horta khaliif allaha ku siiyo oo meesha wiilkii kaa dhintay ama walaalkii kaa dhintay walaal kale allaha kuugu bedelo walaa naqasa cadadaka tiradiinana alla ma yareeyo oo tiradaada alla ma yareeyo hadda gaalada cashuurta kuwaan loo tacsiyeynaya waa kuwan dimiga oo cashuurta laga qaado marka adugu waxaad uga jeedaa si islaamku cashuur badan idinkaga helo xaggaasaad uga jeedaa ee gaalnimadu inay badato ma jeedid walaa naqasa cadadaka tiradiinana masalanba ma yareeyo ilaahay wayawiidhe wowna niyeysanoo bihi bidaalika alqowl walaa naqasa cadadakana tagsiir aljizyati bau niyeysanaya jizyada badinteeda cashuurta badnaanteeda huwa albukaau ooyintii oo qabla almawti jaa-izun mid bannaan weeye wa bacduhu masalaba dhimashada bacdigeese khilaafu lula awla wanaagga khilaafkeed weeyada walbukaau qabla almawti jaa-izun hadda bukahan la sheegahaya waa mid bilaa noox ah qaylo ma aha ilmaynta caadigaa weeye iyo xusniga intaan qofku dhiman dhimashada oohinta ahu oo ilmaynta ahu way iska bannaan tahay wa bacdahu marka qofkii dhintay bacdigeedna khilaafu lawlaa wanaagga khilaafkiisii weeye sidii wanaagsanayd khilaafkeeda weeyo ma fiicna wayaxrumu nadbude ammaantiibaa xaaraama iyo waniyaaxatu maalan baqayladii iyo waladmu dhaman garaacii iyo washaqu sawbi marada dildilaacinteedii iyo wa nashru shacari timaha firdhintoodii filfilintoodii tan waxa weeye masalan ba qabar geeraarintii waxaa xaaraama marka qofkii dhinto yaxrumu nadbu baa ammaan iyo ammaantii waa qofkao tiraada alla kaan ku tiirsanaa hebelkii sidaan ahaa kii masalan ba dadka o dhan uu aabbaha ahaa kii dadkao dhan xukumay boqorkii loo tiirsan waxaa tidhahda nadbiga qofka ammaantiisi oo tirso yaxrumu nadbu baa xaaraama ammaantii iyo wanayaaxatu qayladii oo baroordiiqda aad samayso markii masalaba qofkii dhinto waladmu baa xaaraana dhaban garaacii oo lai soo geliyey intaad tidhaahdo aad dhaba ka garaacdo washaqu sawi baa xaaraama marada jeexjeexeedii wa nashru shacari timaha filfilintoodii gabadhii intay gambadii tuurto ay timihii saa isugu dhexdhaadiso ay u yoolyooliso yaa xaaraama waxaasoo dhan waa niyaaxadii la nahiyey wayudabu dhe waxaa loo suneeyey liaqaaribi lmayiti maydka qaraabadiisii waxaa loo suneeyey albucdaayee fogaa iyo wa jiiraanihi maydka dariskiisii an yuslixuu baa la suneeyey inay inay hagaajiyaan dacaaman cunto liahli lmayiti maydka ehelkiisii inay cunto u sameeyaan alaqrabiina ee maydka u dhowaa dhacaamkaas oo yafihim ku filan yowma maalintoodaas iyo wa leylatuhum masalaba wa an yulaxabaa la suneeyey in lagu ilxaaxiyo calayhim korkooda liya'kuluuhu wuxuu ku leeyahay dadka laga dhinto ee xusnisan ee ooyahaya dadka qaraabadooda u dhow aan ahayne qaraabada fogoo ayagu aan oohinta ku jirin ama dariska ah inay cunto ilaa ayaga waxbaba samaysan karaa waa mashquulsan yihiin waa kii nebigu lahaa aalu jacfar u sameeya cunto waxaa helay wax shuqliya oo masalanba geeridii jacfar ah yaa helaye cunto u sameeye buu yidhi marka inta cunto loo sameeyo yaa cuntadaa la siinhaya weliba waa lagu celcelaya hoo cun hoo cun hoo cun baa laleeyahay xusnigu si uga bo-o marka muxuu yidhi wayudabu waxaa loo suneeyey liaqaaribilmayiti waxaa loo suneeyey aqaaribilmaydkii albucadaaye fogaa iyo weli jiiraanihi waxaa loo suneeyey meydka jiiraankiisii an yuslixuu inay sameeyaan dacaaman cunto liahlilmeyiti ay u sameeyaan meydka ehelkiisi inay cunno u sameeyaan ehlulmeydkii alaqrabiina dhowaa cuntadaas dacaamkaas oo iyo fiihim ku filan yowmahum maalintoodaas iyo walaylatuhum habeenkaa iyo maalintaa ku filan wa an yulaxabaa la suneeyey in la celceliyo caleyh korkooda liyaakulu inay cunaan wamaa yafcaluhu buu yidhi waxa uu sameeyey ahlulmeyiti dadkii laga dhintay oo min islaaxi dacaamin cunto samaynteeda iyo wa jamcinnaasi dadkii ururintiisii caleyhi dacaamka lagu soo ururiyaa bidcatun weeye oo hayru xasanatin waa bidca hayru xasanaa waa tii dadka soomaalita u badnaa fiida hadda sideeda arrintaas qaybo badan bay noqon mar waa xaaraam tarikadii horta haddii laga samaynaya iyadu waa xaaraam tarikadana ay wax ku leeyihiin carruur aan qaangaar ahayn tarikadii qofka dhintaa laga samaynaya dad aan qaangaar ahayn baana wax kule waa xaaraamtaas markaan tarikadii loo laga samaynaynin ama tarikadii waa laga samaynayaaye ilmihii oo wada qaangaara baa samaynayo raalli ku noqday waxaa loo kala qaadhayaa tasaduq in loo samaynhayo maydkii lagu sadaqaysan iyo tahayu in lagu loo samaynhayo oo la rabo dadkii masalan ba in la layskugu keeno oo la yidhaahdo meeshii xusniga la muujiyo haddii loo samaynayo tasaduq oo maydkii loo samaynayo waa saxiix taas waana maxbuub haddii laakiin tahayu aan loo samaynhayo dadka in la iskugu keeno oo markaa dadkii loo tacdiyeeyo xusni meeshii la muujinayo ee aysan calaa wajhi tasaduqi ahaynna waa karaahiyadan hadda aad arkiis saddex bay u kala qaadasay haddii tarikadii laga samayn ilmuhuna aanay qaangaar ahayn taa waa xaaraam xaggaa u tur wax kastaa loola niyeys haddii aysan tarikadii ahayn ama tarikadii waa yihiine dadka tarikada aha qaangaara tasaduq maydkii loo sadaqaynayo waxaa loo kala qaadaya tahayu kale oo dadka laysugu keenayo haddii tasaduq maydkii atay taa waa saxiix waana madluub haddii ay tahay laakiin tahayu dacaam dadkii kale la rabo in la yidhahdo ree hebel markii laga dhintay intaasoo cunnahay bixiyaanoo dadkii isugu yimaadaanoo loo tacsiyeeyo qoladaanoo saa wax lagu cunay aanay tasaduqna ahayn taasuna waa midaan karaahiyada uu kuu sheegahayo wamaa yafcaluhu dheh waxa uu sameeyey ahlulmayiti oo min islaaxi dacaamin iyo wa jamci nnaasi caleyhi dacaamka lagu soo kulmiyaa bidcatun oo hayru xasanati weeye bal taxruma xaaraam weeye u yidhi in kaana hadduu yahay fil warasati kaasirun mid oo aan gaangaarahayn haddii uu yahay oo wa cumila dalika kaasna la camal falo weliba min atarikati laga camal falo saas weeyaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam